من الشيطaan الرaجيم بsم الlaه الرحمن الرaحيم waxaynu ku jirnay casabadii waxa uu xoogay inoo soo dhex geliyey isagoo tirinaya axkaamta ay leedahay awowga iyo walaalo markay kulmaan dabeed wuxuu inoogu noqonayaa casabada inteedii kale marka casabada waa kiinini alibnu bacdahu ibnuhu faasfala faalabu faljaddu lahu wain calaa halkaasay maraysay faalakhi lilaslayni walaalkii labada asal u sugnaaday ayaa ku xigaa fanaaqisu um kii hooyo dhinnaabaa ku xigaa fabnu akhil aslayni labada asal walaalkood inankood baa ku xiga uma alasli kii asalka qudha ahaa inankiisii baa ku xiga uma alcami adeerkii baa ku xiga fa ibnihi adeerka inankiisii fa cammin lilabi aabbaha adeerkii baa ku xiga uma ibnihi inankiisii fa muctiqin haddana kii xoreeyey falcaasibi haddana kaa kii caasibkiisa ahaaye casabaynayey waxau leeyahay sheekhu waxa ugu dhow casabadii marka laga yimaado awowga kadib oo ku soo xigaa walaalkii labada asalba meydka ay wadaagayeene xagga hooye iyo xagga aabba bay ka walaalahaayeen kaa marka la waayo waxaa ku soo xigaa kii hooyo dhinna fa naqis um kii hooyo dhinna markaa waa maxay waa walaalkii xagga aabbo ka horrena wuxuu ahaa walaal hooye aabbo kanna kii hooyo dhinaayo walaalka aabbowna marka kaa la waayana waxaa ku soo xiga fabnu akhil aslayni akhii shaqiiq ahaayee labada asalba ay wadaagayeen inankiisii macnaha inankii u maydku adeerka u ahaaye uu dhalay inanka isku aabbihi hooyada yihiin uma alasl kii asalka qudha ay wadaagayeene xagga aabbo un ka walaalahayn inanku dhalay baa ku soo xigaa markay walaaluhu ay dhammaadaan uma alcammi waxaa ku soo xiga adeerkii oo adeerka lafdiisuna sidaa aynu soo sheegnay buu u kala horraynayaayoo adeerkii labadooda aabba ay wadaagayeen aabbiya hooyaba ayaa soo horray kii xagga aabbo ayaa ku soo xigayaa fa ibnihi haddana inankiisi in adeerkii ay labadooda aabbiya hooyaba wadaagayeen haddana kii ay aabbo un wadaagayeen fa cammun lilabi marka kaa in adeerkii la waayana waxa weeye aabba kii adeerka u ahaa qofkan dhintay aabbihii kii u adeerka ahaa fa ibni haddana inankiisii ayaa ku soo xigayaa haddii intaaba la waayo macnaha waxa weeye xagga abtirsiintiisii dee way godoo lama hayo fa muctiqun oo waxaynaan maantayn hadduu qofkani ahaa qof la soo xoreeyey hadduu ahaa waxa qaadanaya kii xoreeyey waayo nebiga sala alla alay sl ayaa wuxu uhi alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasab waluhu dee waa luxmo la mida luxmada nasabka oo kale innama alwalaa'u liman actaq weluu wuxuu u sugnaaday ciddii xoraysa baa nebigu sala allahu alay wasalam uu yidhi xadiid bayhaqi uu warinaya nin baa nebiga u yimi wuxuu yidhi nin baan soo iibsaday waanan xoreeyey maxaa arringa dhexalkiisu uu yahay haddii uu casabo iyo qaraabo ka tega buu idhi falcasabatu axaqu wa ilaa faalwalaa'u lak haddii aanu casaba iyo qaraabo ka teginna welihii adiga ayaa iskale muctiqa haddii la waayo oo muctiqii la waayo waxaa ku soo xigaya caasibkii caasibkii muctiqa caasibkii muctiqaa ku soo xigaya wuxuu uhi falaakhi lilaslayni walaalkii labada asal ay wadaagayeen aabba iyo hooyaba ay wadaagayeen ayaa awowga ku soo xigaa fa naaqisi um kii hooyo dhinnaaba haddana ku soo xigo ay xagga aabboon ka walaalahaayeen fabni akhil aslayni labada asalba kii ay wadaagayeen inankiisii inankay aabbihi hooyaba isku hayn maydkii inankiisii uma alasli kii asalka qudhownaay wadaageen inankiisii uma alcami adeerkii oo kii shaqiiqa horreynaya kii laabkiina ku xigiyo fabnihi adeerka inankiisii facammin lilabi aabbaha adeerkii baa ku soo xigaya uma ibnihi inankiisii baa ku soo xigi fa muctiqin kii xoreeyey baa ku soo xigi falcaasibi muctiqa caasibkiisii yacni marka muctiqana la waayo laakiin uu catiiq ahaa kani muctiqa casabadiisii ayaa ku soo xigaysaa uma libaytilmaali baytulmaalka iyo bangiga muslimiinta ayuu irsulfaani kan dhintay dhexalkiisu u sugnaaday uma dawilfuruudi faradyaalka kuwii lahaa ayuu u sugnaaday la zawjaani labada zawj aanay ku jirin binisbati alfuruudi faralyaalka nisbadoodii ayaanay u mudanayaan uma dirrixim kii qaraabada u saaxiibkaabaa ku soo xiga waa cudima in cudima haddii la waayo qaraabatun fardan bifardin ku dhaxasha wa tacsiibin wa bitacsiibin ku dhaxasha haddii la waayo waxa uu sheekhu leeyahay halkanna marka la waayo casabadaa nasabka marka muctiq iyo casabadii la waayo dhaxalkii yaa yeelanayaa tarikadii markaa waxaa loo iilayaa amaa wixii soo baaqi noqday waxaa loo yeelayaa baytulmaalka muslimiinta yacnii baytulmaalku wuxuu ahaa bangi ka wada dhexeeya dadka muslimiinta ah oo dee hantidooda oo dhan la dhigi jiray iyo wixii faa'id ka noqda iyo wixii markaa la soo helo oo dhan la dhigi jiray oo dabeetana xawaa'ijtooda iyo masaalixdooda iyo danahooda marka dambe lagaga fulin jiray buu ahaa markaa kaas ayaa la dhigayaayoo irhi iyo dhaxal buu dadka muslimiinta u noqonayaa ana waariu man laa waaria loo caqilu canhu waarisuhu xadiida abu daawuud uu warinaya ibnu xibbaanna uu tasiixinayo ayaa wuxuu lahaa nebigu anugu waxaanay mid dhaxlaya kaana cid dhaxasho lahayn anigaa magtiisii ka qaadaya oo yacni u tolaynaya aniga ayaana ka dhaxlaya laakiin waxaa shardiga shaaficiyadu ay leeyihiin waa inuu muntadam yahay muntadamna waxaa looga jeedaa dee imaam caadilah waa inuu haysto oo wixii masaariifdiisa ahee ku jirta dee sidii asxaabtiiyo ciddii ka dambaysay ay u maamuli jireen u maamulaya oo masaalixda muslimiinta uun ku fulinaye aan isagu markaa ku takrifanaynin meel kalena aan marinaynin haddii aan markaa baytulmaalkaasi muntadam aanu ahayna isagu wuu ka dhex baxayaayo raddigan dawilfuruudka ayaa ku xigaya haddii markaa baytulmaalkaasina muntadam aanu ahayn uma dawilfuruudi la zawjaani buu idhi waxaa lagu celinayaa dawilfuruudkii dadkii faradyaalka lahaa ayaa wixii soo baaqigaroobay dib loogu celinayaa markaa masaa'il fara badan baana halkaa raddi baa la yidhaahdaayoo ka tafiirma oo marka hore inay labada zaw la joogaan iyo inaanay la joogin baa loo kala qaadaa mid walibana furuuc gaara iyo si gaara ayay markaas dhexalkeedu u noqdaa haddii markaas uu marka horeba yahay masalan qof keliya hadduu yahay isagunbaa wada qaadanayo dhaxal ahaan iyo radi ahaan buu wada qaadanayaa haddii ay masalan laba isku mida ay yihiin saddex hablood oo kale masalan hadday yihiin dee hulusaan bay qaadanayiinoo faranahaan hulusaanka kamay badsanaynin markaa radi ahaan bay inta kale ku qaadanayaanoo bisawiya unbay u qaybsanayaan wixii waa islaakaysiisanayaanun haddiise laba iyo wax ka badan adigu ilaa saddex bay noqdaane haddii ay yihiinna ayaga ayaa baaqiga lagu celinaya nisbatulfuruud ayaa loogu celinayaa masalan mayd baadhito wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo hooyadii marka aynu sidaa u eegno dee inantu maanta nisbay leedahay hooyadana ilain waladka waladkiibaa jooge sudus bay iyaduna tegaysaa marka masaladii lix loogu dhisay inantu ay saddex qaadato hooyaduna hal qaadato labaa soo hadhaya nisbadaa marka afar bay qaateen midna rubuc bay qaadatay midna waxay qaadatay saddex bay qaadatay marka la eego alaaatu arbac bay midna qaadatay marka loo eego furuuddooda midna rubuc bay qaadatay labadan soo hadhay hooyaduna nisfu rubucunbay yeelanaysaa rubuc bay yeelanaysaa nisfu sahmiya saddexdaa soo hadhayna inantaa qaadanaysa marka la isku celiyo tasriix badan bay maraysaaye afar inta lagu dhisan bay hooyaduna mid qaadanayna tu saddex qaadanaysaa bimacnaa waa caynka binisbati lfuruud waa caynkaa la zawjaani labada zawj ayaga lagu celin maayo oo maxaa yeelay dee ayaga waxaan qaraabaan ka dhaxaynin ayaga qaraabaan ka dhaxaynin ee hadday qaraaba iyo zawjiya labadaba isu galaan dee tan qaraabanimada way ku imanayaan markaa qaraabana zawjiyana haada lakiin qaraaba hadday jirto waase waxaa markaa haddana ku soo xigaya dirraxim dawlarxaamka qolada la yidhaahdo ayaa ku soo xigaysaa ee iyagu qaraabada ah dawul arxaam waxa weeye qof kasta oo qaraabo ah oon farad lan ahayn casabana aan ahayn casabadana waataynu soo tilmaanay dufruudkana waataynu soo tilmaanay mid walba waataynu soo qaxaynaynu soo xadaynaynu koobnay weliba markaa toban sifi baa lagu tilmaamaayoo waxa weeye abul umba ugu horreeya waa hooyada aabbaheed awowgii iyo ayeyadii aan waxba dhexlaynin oo waa awowgii hooye iyo iyo hooyadii ayaguna dawlarxaamhay ka mid yihiin habluhu carruurtii ay dhaleen inamadu kuway dhaleen way dhexlayeen laakiin habluhu inamada carruurtii ay dhaleen amaha labaadana ma hardigadaane walaalaha lab hablihii ay dhaleen inamadii ayagu waxay ka mid ahayn casabadii laakiin habluhu waa dawlarxaam hablihii ay walaalo ahaayeen carruurtii ay si dhaleen ama ha labaadeen ama ha dhadigaadaan walaalihii xagga hooyo inamadii ay dhaleen hablihii ay ilmadeerka ahaayeen ee acmaamku dhaleen edooyinkii abtiyaashii habaryarihii iyo kuwaa kuwii ku soo dhowaadayba qaabka iyaga laftooda loo dhaxal siinayana yacnii madaahib fara badanoo culimmadiina way jiraan waanay furuuc badan tahay haddii uu mid keliya yahayna maalka dhammaantii isagaa wada qaadan haddii ay dhowr yihiinna mid kastaba mansilada asalkiisa iyo kanuu ku soo dhowaaday ayuunbaa halkiisii la dejinayaa waaye uma libaytilmaali buu irsulfaani qofkan dhintay dhaxalkiisii baytulmaalka ayaa la dhigi uma dawilfuruudi faradyaalka kuwii u saaxiibka ahaa ayaa lagu celin la zawjaani labada zawj lagu celin maayo binisbati lfuruudi faralyaalkoodu nisbaday ahayd baa loogu celin uma dirrixim kii qaraabada u saaxiibka ahaa ayaa la siin cudiba in cudima waa haddii la waaye qaraaba fardan bifardin ku dhaxasha wa tacsiibin wa bitacsiibin ku dhaxasha waa marka la waayo wa casaba alkhta walaasha waxa casabaynaya akhun yumaahilu walaal la dhigma wa binta libnina miluhaa mid lamida wanaasilu iyo kii ka hooseeyey ee derajo ahaan ka hooseeyey ayaa casabayn casabayn macnaheedu waxa weeye waa inay faralkii ka t ila waataynu soo tilmaanay caasibun bikayrihi waataynu idhi gebigooduba waa afar waa afartii dawaatu niska ahaayoo walaalkood la joogo oo markaa faradkii way ka tegayaan oo casabay noqonayaan oo waxay u qaybsanayaan wixii ay heraan lidakari mislu cabdulunhayni markaa walaashii xagga hooye xagga aabbabay ka walaalimaydka ama xagga aabba ay ka walaalahaayeen waxa casabaynayoo faraya kaxaynayo casaba u kaxaynaya walaal u dhigma xagga qurbi ahaan oo maalka ama wixii soo hadha faralyaala kadib lidakari milu xadil unhayeyni bay u qaadanayaan sidii uu casabaynayeyba ibniga uu maydku dhalay bintadii uu dhalay wain kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falidakari milu xadi lunhayeyn ilaahay baa yidhi haddii ay yihiin walaaluhu rag iyo dumar hadday isugu jiraan kallab waxa u sugnaaday laba dhadigdheeftood yuusiikum llahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayeyn ayuu baniin awlaadana lahaa markaa waxaynu nidhi waa mid la siman haddii aanu la simayn ma casabaynayo masalan walaalka aabbo walaasha xagga hooye xagga aabbay ka walaalihiin ma casabeeyo ee ayadu niskeediibay yeelan isaguna baaqiguu casabo ku yeelan akha shaqiiqaahi ukhtada le abkaa casabayn maaye wuu xijaabayaa marka yumaailuhaa yumaailu taasaa ku baxaysa wuxuuna yidhi bintulibnigii inantii maydku uu awowga u ahaye inankiisu u dhalay waxa casabaynaya mid la mida oo xagga deraja-aan kula sinma oo laba miduun ah ama walaalkeeda ama inadeerkeed ah ilaa way siman yihiine markaa ama hulutaankii waxa uga soo dheeraadaan ama yay uga soo dheeraanin mar hadday isku derajo yihiin wuu casabaynayaa uuna lidakari midlu xadilunhayni bay u qaadanayaan ama waxa uga soo dheraa ma yaana uga soo dher hulutaankii sidii ibnigu banaadka u casabaynaya oo kale akhuna akhawaadka u casabaynaya miluhaa baynu nidhi kii ka sarreeyey kii isagu ka sarreeyey hadduu ibni joogo ayada wuu xujaabayaa waxa kale oo casabeeya wanaasilu buu yidhi kii ka hooseeyey laakiin waa goorma waa haddii aanay ulutaankii waxba ku yeelan waayo waxaa la idhaha hablo weligoodba ulutaan kama badsadaan waa haddaanay ulutaankii waxba ku yeelan maalan mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey laba hablooduu dhalay inanuu awowu yahay iyo inanu inanka inankiisu sii dhalay eega de ulutaankii hadda waxba ugama noola waayo labadan bintu sulbi baa ulutaankii qaadanaya haddii aanu markaa ibnu ibnigaasoo akh mubaaraga la yidhaahda aanu jirin inantani way dhicilay waayo ulutaan bay hablo lahayn ulutaankiina kuwanaa qaatay iminka akhanaa mubaarig noqonayo oo ayadii markaa soo kaxaynaya haddiise waxayni waa markaanay uluaan waxba ku lahayne haddii uluaanka ay wax ku leedahay ma casabaynayo oo waa binto keliya iyo bintulibni iyo ibnu ibnu ibni baa meeshii isugu yimi ogaa bintadana nis qudhay qaadanaysaa bintulibniguna suduskii bay qaadanaysaa oo tegmilata ulutayna ibnulibniguna markaa baaqiga ayuunbuu isagu qaadanayaa idan marka ayadu farad bay yeelatayoo faradkaasay kaga kaabdoontay casabayntiisa wa casaba alukta walaasha waxa casabayn akhun yumaailu walaal u dhigma oo la siman wa binta libnina miluhaa mid la midoo la deraja a walaalkeeda ama inaadeerkeeda waa naasilu iyo kii ka hooseeyey marka uu kaka hooseeya casabaynayaana waa markaa ulutaankii waxba aray ku lahayn wlkhtu walaasha laa farda lahaa uma sugnaanin maca aljaddi awow maceed fii hayri akdariyatin akdariye masalada la yidhaahdo waxaan ahayn kamalahaa suurada masaladaa waxaa dhammaystiray zawjun wa ummun zawje iyo ummun uma baaqin inta soo hadhay yuurahu waxaa la dhaxalsiin hulhaahu saddex meeloodow laba liljaddi wa ukhtin walaashiina uluunbaa iyadana la siin waataynu hore u soo marnay marka ay awow iyo walaalo wada dhaxlayaan duu faral ama dawu furuudna ay joogaan haddii uu sudus qudhahi soo hadho inuu awowgowni qaadanayo walaaluhuna ay dhacayeen haddii aanu waxba soo hadhin awowga in loo soo cawlayey haddii suduska wax ka yari ay soo hadhaan in loo soo cawliyo walaaluna dhacayeen waynu soo tilmaamay masaladan haddaba waa masala mustahnaad ka ah halkaa oo qaacidadaa ka weecatay oo waxa weeye mayd baa dhintayoo waxa uu ka tegey awowgii iyo walaashii oo ay isku hooye iyo aabbaba yihiin gabadh baa dhibito waxay ka tahay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaasheeda xaggooyo xaqgaba ka walaala yihiin iyo awowgeed ogobay zawjku wuxuu yeelanayaa maanta nis hooyaduna ulus bay leeday awowguna sudus buu leeyihi markaa masalada lix ayaa lagu dhisi zawjku wuxuu qaadan nis oo saddexa hooyaduna ulus oo laba abay qaadan maxaa soo hadhay hal oo sudusa waxay ahayd sida waafaqsan baabkii hore aynu soo haynay in halkaana awuu qaato walaashuna ay dhacdo waana sida madhabka abu xaniifa uu ku tegey oo isagu wuu riday dabeetana halkaasuu masalada ku dhammeeyey laakiin qolyaha madaahibtaa kale way eegeenoo walaasha halkan taaganoo cid xijaabaysaana aanay jirin ayay eegeen dabeed waxay sameeyeen iyadana niskeedii oo saddexa bay u soo cawleen basaladii markaa sagaal ayaa lagu dhisay markii dabeetana ay halkaa maraysay ee zawjkii uu qaatay saddexdiisii hooyadiina labadeedii qaatay afar baa soo hadhay awowgii baa markaa inantii isku soo rogo isku duubayoo yidhi awow inoo qaybi meeshu waa afare markay halkaa marayso ayaa dabeetana la leeyahay ilayn waa kii ilaha raxbiyayo fahuwa midlu akhin fii sahmihi yacni walaalo kaluu noqonayaa awowgu markuu walaalo la dhaxlayo markaa waa inay lidakari midlu xadil unhayayn u qaybsamaan afarna sidaa ugu qaybsami mayso markaad afartaa iyo ru'uustooda oo saddexoo dee awowgana laba laga soo qaday iyadana mid laga soo qaday aad soo egtana tabaayun baa ka dhaxeeyo saddexdooda madax ayaad sagaalkii ku dhufanaysaayoo toddobiyo labaatan ayay dabeetana kuu tegaysaa zawjkii sagaal buu qaadan hooyaduna waxay qaadan lix walaashuna afar bay qaadan awowguna siddeed buu qaadan masaladaa markaa akdariya ayaa la yidhaahdaa akdariyana waxaa loo yidhi culimada qaar baa yidhi ninkan weydiiyey baa agdar la odhan jiray mayee gabadha agdariye la odhan jiray mayee meeshan ay masalada ka dhacday baa beledka agdar la odhan jiray iyo maye annaha kadarad calaa zaydin madhabahu zayd ibnu haabit ayay madhabkiisii ka dhooqaysay saa dareed baa agdariye dhooqeeye loo yidhi markaa wuxuu uhi walukhtu walaasha laa farda lahaa maca aljad faral ma leh oo uma sugnaanin awow markay la joogto fii hayri akdariyatin masalada agdariyadeelala waxaan ahayn kama lahaa suurada masaladaana waxa dhammaystiray zawjun wa ummun ilayn ukhto shaqiiqaa iyo jad baad haysay waxa dhammaystiraya waa zawjun wa ummun marka waa zawjun wa ummun wa ukhtu shaqiiqa wa jad uma baaqin inta soo hadhay marka ay baxaan zawjka iyo hooyadu markay baxaan inta soo hadhay weliba cawlkaana marka la geliyey sagaal gaadho yuurasu waxaa la dhaxalsiin uluaahuna liljaddi baa la dhaxalsiin saddex meelodow labaa wa ukhtina ulusu baa la dhaxalsiin halkan waxau sheekhu inooga gelayaa waxaa la yidhaha xajbi wuxuu idhi wa kulla jaddatin ayay dhammaanteed fa bilumaxjubi hooyo ku xijaab wayuxjabu alakhu shaqiiqu bilabi walaalka shaqiiqana waxaa lagu xijaaba aabbo walibni inan webnihi iyo inanka inankiisii wa awlaadalabina bihim kuwaa ku xijaab wa bilakhi shaqiiqi faxjubi walaal shaqiiqana ku xijaab wa walad alum waladulum oo akhii umka ahaana waxaa xijaabaya abun ow jaddun wa waladun baa xijaabi wa waladu ibnin baa isna xijaabi oo yebduu daahiray oo muuqday yebduu iska tagmilatulbayduun xajbiga luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa almanc xajba bimacnaa manca sharci ahaanna waxaa la yidhahdaa mancu man qaama bihi sababulirhi min alirhi bilkuliyati ow min awfari xadayhi waxaa la yidhahdaa qofkii laga helay ee uu ku qumay asbaabtii lagu dhexli jiray qof le asbaabtii lagu dhexli jiray oo dee ama guur caqdi guurkii ah ama qaraabadii ah qof sababtii irhigu ay ku qumtay oo loo diido dhaxalkii ayaa la yidhaahdaa bilkulliya baa loo diida dhaxalkii oo dhan waa laga qadinayaa oo waa xajbulxirmaan baa la yidhaha kaa oo min awfari xadayhi labadii dheefoodee uu lahaa tii waafiga ahayd baa laga xijaabay oo tii yarayd baa la geyey zawjkii baa nis laga xijaabiyo waxaa la geynayaa rubuc hooyadii baa ulus laga xijaabiyo waxaa la geyn sudus taana xajbu nuqsaan baa la yidhaahdaa xajbulxirmaan haddaba xajmun bilwasfi iyo xajmun bishaksi buu noqdaa marna wasfi baa lagu xijaabayo waa qaybtaa dambe inoo iman doonto horena waynuu soo tilmaanay marna waa xajmun bishaqs dhaxalkan waxaa qofka ka wada xirmaaninaya waa shaqsi markaa wuxuu yidhi hooyo waxaad ku xijaabtay ood ka hor istaagtaa ayay dhammaanteed ama ayay hooye ahaato ama ayay aabbaha ahaato mar hadday hooyadii qof maydkan dhashay joogto ayay meeshaa ka soo dhowaan mayso waa mid walaalkii ay xagga aabba iyo xagga hooyaba ka walaalahaayeen walaashina waa la mide waxa xijaaba aabbo inanu dhalay iyo inanu inankiisu dhalay hadduu aabba joogo walaal iman maayo hadduu wiil ka tago walaal iman maayo wiilkiisu wiiluu sii dhalay hadduu ka tago walaal soo dhowaan maayo laakiin hadduu hablo keliya ka tago waa la soo taagany waayo ayagu hasulusaan ka badsan maayaan inay kusa wada xaabsanayaan waayey waxaa kuu yimi walaalihii xagga aabbo walaalaha xagga aabbo waxaa xijaabayaa intaa walaalka xagga hooye xagga aabbo xijaabayay oo aabbihii ah iyo inankii u dhalay iyo inankii awoga inankiisu dhalay iyo akhi shaqiiqa ahaa akhi shaqiiqa ahaa ayaa isaguna xijaabay oo quwatulqaraaba ayaa ayuuma ku xijaabayaa markay casabadu isku jihaan noqdaan quwatulqaraaba ayaa lagu kala rajaxaa markaa quwatulqaraabuu ku riixayaa walad alum waxa weeye walaalkii xagga hooyo isaga waxaa xijaabaya aabbo waxaa xijaabaya awow waxaa xijaabaya walad iyo waladka waladkii marka lagu yidhi walad inan iyo inanba uu noqonayaa waladulibni marka lagu yidhahdana inan uu inankiisu dhalay hadday joogto iyana way xijaabaysaa marka haddii ibni lagu yidhaahdana waad u fiirsanaysaa inanku haddii walad lagu yidhaahdana inan iyo inanimo way wadaagaan yebduu bimacnaa daahiray oo muuqday waa iska takmilatulbaydu dee jiro unbaa macnaa ay ka dhigantah wa kulla jaddatin fa bilummi xujubi hooye ku xijaab wayuxjabu اlakhu shaqiiquna biاlabi baa lagu xijaabi walibni inan baa lagu xijaabi wabnihi iyo inanka inankiisii wa awlaadalabina bihim ku xijaab saddexdaa aabbaha iyo inankii inankiisa wa bilakhi shaqiiqi faxjubi akh shaqiiqana ku xijaab wa walad alummi walaalkii xagga hooyownay ka walalahaynna abun baa xijaabi ow jadun wa waladun baa xijaabi wa waladu ibnin baa isla xijaabi yabdu daahiray halkaa inoogu joogo أعوذ بالله من الشhيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku soo jirnay xajbigii oo ah qofkii asbaabtii wax ku dhexlayey laga helay wixii dhaxalka ka mancinayey ee ka hor istaagayey dhammaantii ama dheefihiisii uu wax ku qaadanayay kuwii badnaa markaa xajbulxirmaan iyo xajbunuqsaan bay kala noqonayeen xajbulxirmaan oo qofka dhaxalkee bil kulliya looga mancinayey marna ashkhaas baa lagu xijaabayo xajbu xirmaan bilashkhaas baa la yidhaahdaa oo waa kuwa aynu wax ka soo sheegnay marna waxaa la dhahay xajbu xirmaan bilawsaaf ama bilwasf mar shaksi ayaa iska hor istaagaya oo dee ayeeyo dhammaanteed waa tan nidhi hooyaa xijaabaysaa walaalo oo dhan waxaa xijaabaya aabbihii iyo inankii maydku dhalay iyo inankii awowgow ahaa kuwaa waxaa loodhanaya xajbulxirmaan bilashkhaas oo dad baa qofka xajka ka hor istaagayey dhaxalkii marna waa bilwasfi ama bilawsaaf oo sifo ayuu qofkani dhaxalka kaga qadayaa markaa wuxuu uhi laa yarisu araqiiqu addoonkii dhaxli maayo waalmurtaddu murtadka kii aha ee ridoobayna dhaxli maayo wa qaatilun qaatil iyo dilana dhaxli maayo ka xaakimin waaba xaakim oo kaloo yaxuddu xadayn kii dhaxalkiisa u lahaa walaa tuwarih ha dhaxalsiinin musliman qof muslima minman kafara qof gaaloobay ha dhaxalsiin walaa mucaahidan gaalka mucaahid laydhaana muslim ha dhaxalsiin wa xarbiyin gaalka xarbiga laydhaa dagaalku inaga dhexeeyana ha dhaxalsiin dahara kaasoo xaraabadiisa iyo colaaddiisu ay muuqatay waxa uu leeyahay sheekhu ma dhaxlayo addoonkii oo mar qinni baa la yidhaahdaayoo waa addoon badhax kiran marna sifooyin meeshaa mar mudabbar baa la yidhaha waa ka u yidhaha haddaad dhinto xor baa tahay mid mukaata baa la yidhaha haddii aad intaasoo xoolaa keento xor baa tahay ama umuwaladu gabadhuu ka ilmo dhashaday midkuu doonaba ha ahaadee addoon dhaxli maayo waayo haddii uu dhaxlo waxaanuu dhaxalka ku helay dee waxa ka milkinaya oo yeelanaya sayidkiisii sayidkaasina ajnebi buu ka yahay qofkan la dhaxlayo idan markaa si aan dhaxalku ugu gudbin cid ajnebiya daraaddeed baanu u dhexlaynin markaa wuxuu leeyahay raqiiq dhaxli maayo waalmurtaddu murtadna muslim dhaxli maayo walow islaamnimadaba ha u soo noqday intii uu geeriyooday waayo dee diintii islaamka wuu ka tegey waxa uu guurayna lagu sugi maayo isna dhaxli maayo lana dhaxli maayo waxa uu ka tegeyna fay buu dadka muslimiinta u noqonayaa waxa kale oo aan isna dhexlaynin qaatilkii dilihii ayaan isaguna kii maqtuulkiisa ahay uu dilay waxba ka dhaxli maayo shaaficiyadu waxay leeyihiin ama dilka mubaashara ha ahaado isagu ha la baashiro oo ha dilo ama sabab ha ahaado ceel uu qoday uu ku dhacay oo kale ama shardi ha ahaado camdi hadduu doonay ha ahaado ama gef ha ahaado ama shibulcamdi ha ahaado hadduu meel uun dilkiisa ka soo galo dhaxalkiisa ma laha ka xaakimin iyo xud waaba sida xaakim xaday oo kale masalan nin xaakima ayaa kii uu dhaxalkiisa lahaa ayuu xad ahaan u dilay zaani muxsin buu noqday qof guur hore soo maro haddana sinaystay ama siyaal uu gelaysoo ka dafcinaya ama qisaas ahaan buu u dilay hadduu meel uun ka soo gelo dilkiisa dhaxalkiisa yeelan maayo oo mudan maayo xalla wuxuu ka mudanaya ma jirto hadduu xataa markhaati ku furo hadduu markhaatiga tasgiyeeyo markhaatigan ku furayay inuu waxankiisa hadduu tasgiyeeyo oo uu yidhaahdo waa dad markhaati gelaya oo caadi ah ma yeelanayo dhaxalkiisa oo xadiid tirmidiya ay warinayaan baa waxa uu nebigu ku uhi laysa lilqaatili shay-un qofka qaatilka hee dila kii u dhaxalkiisa lahaa waxba ma laha haddii la dhaxal siiyana waxaan laga aamin noqonaynin inuu qofku degdegsado dhaxalka oo qofku dhaxalkiisa leeyahy intuu ka takhalluso uu dhaxalkiisa qaato maslaxaddii baa waxay keentay markaa mar haddii uu dilkaa wax ku yeeshay in laga xirmaaniyo o laga hojiyo qaacidaana waxay tahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofku hadduu shay dedejisto wakhtigiisii ka hor waxaa lagu ciqaabaa in wixii la seejiyo oo laga xirmaaniyo marka ama camdi ha aadaba ama qeyr ama madmuun ha aado ama yaanu ahaanin ama yacni xataa macallin yacni maslaxaan u garaacay oo kale ba ha noqdo ma yeelanayo shaaficiyadu ayagu halkaas ayaa ay mariyeen hadduu meel uun ka soo galo dilka inaanu yeelanaynin madaahibta kale ayagu taa waa ay ku khilaafsan yihiin oo xanafiyadoo kale waxay qabaan dilka camdiga ah ee badheerhka iyo ka gefka iyo ka shibhulcamdiga iyo mid ay yidhahdaan aljaari majra alkhata saddexdaa ayuunbaa qofku marka uu dilo ayuu waayaa dhaxalkiisa camdi buu u dilay ama gef buu ku dilay ama shibulcamdi buu ku dilay oo shibulcamdina wuu inoo iman doonaa aljaari majra alkhata'na waxaa la yidhaha masalan isagoo hurda ayaabuu ku galgasho u isku rogay ama uu meel buu kaga soo dhacay sidaasuu ku dilay aljaari majra alkhata bay yidhahdaan markaa ma waxay yidhahdeen intaasaa mancinaysaa oo dil kasta oo waajibiyo kafaaro dhaxalka wuu diidaa haddii aanu kafaaro waajibininna maya markaa dil sababihayo dil xaq u dhacay iyo dhaxalka ayaga cinda alxanafiya ma diido maalikiyada ayagu waxay qabaan dilka camdiga ah oo kelihi inuu yahay ka dhaxalka qofka u diidaya hadduu camdi u dilo ula badrheedho ayuunbuu dhaxalkii u diidayaa wixii intaa ka soo hadhay dilka camdigaa wixii ka soo hadhay ama gef ha ahaado ama shibulcamdi ha ahaado ama si kala ahaado dhaxalkii ka mancin maayo xanaabiladu ayagu waxay qabaan dil kasta oo lagu damaanayo ama lagu magdhabayo qisaas waa camdigii ama diyo lagu magdhabayo waa shibulcamdigii iyo gefkii ama kafaaro lagu magdhabayo ka kafaarada lagu magdhabayana waxay yidhaahdaan isagoo masalan gaalada iyo ay dagaalamayaan muslimiintii ayuu markaa isagoo gaaladii ku ridaya ayaa mid ay qaraabo yihiin oo safgaa ku soo jira ayay xabadii ku dhacdo muslim oonu meesha ku ogeyn kaasi waxay dhahan kafaaro keliya ayuunbuu waajibiyaa marka uu yahay noocaase ama qisaas ama diyo ama kafaaro mid lagu damaanayo uu yahay buu dhaxalka diidaya intaa wixii ka soo hadhaya dhaxal diidi mayso ayay yidhahdeen shaaficiyana waa ta aynu sheegno meel uun hadduu ka soo galo dhaxalkiisa mala bay yidhahdeen waxa kale oo ayana waxyaalaha dhaxalka ishortaaga ka mida ikhtilaafu diin diinta labadan qof ka wax dhaxlaya kala dhaxlayo oo iskhilaaftaa oo wuxuu leeyahay sheekhu ha dhaxalsiinin qof muslima mid gaaloobay mid gaalooba ay qaraabayiin hadduu dhinto qofkii muslimka ahaa ha ka soo dhexalgelin hadduu muslimka dhintona gaal dhexalkiisa ha ka soo qaybgelin oo muslim gaal dhaxli maayo gaallo muslim dhaxli maayo xadiid baa nebigu ku uhi laa yariu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima muslim gaal dhaxli maayo gaalna muslim dhaxli maayo mucaahad iyo xarbina ha dhaxalsiin qof muslima yacni mucaahad waa kaynu cahdiga muddada aynu leenahay cahdi xarbiguna waa gaalkaa xiraabadiisu ay cad tahay dagaalku inaga dhex oogan yahay marka waa cadfu khaasin calaa caam kafaradaasay soo gelayeen laakiin gaar ahaan buu mucaahadka iyo xarbigana uu xusayaa laa yariu raqiiqu addoonkii dhaxli maayo waalmurtaddu iyo kii ridoobay wa qaatilun iyo dile waba ka xaakimin nin xaakimo iyo xuddu xadayn xad u dili kii muwaridkiisa ah walaa tuwarid musliman gaal ha dhaxalsiin miman kafara ka gaaloobay walaa mucaahidanna ha dhaxalsiin wa xarbiyin iyo xarbi dahara muuqday oo xaraabadiisu ay muuqatay haddaanay muuqan iyo haddii ay muuqatayba waa isku mida daharadu waxay iska noqonaysaa un takmilat lbeyt macnaa beytkunbuu ku dhammaystiray baabulwasiyati wasiyadii iyo dardaarankii ayuu u baab yahay alwasiya waxa la luq ahaan waa iisaal iyo gaadhsiin waayo waxay leeyihiin qofkan dardaarmaya wuxuu isgaadhsiinaya o isla xidhiidhinaya khayrkii adduunyo iyo kii aakhiro adduunyadiisii waa aakhiradiisii la xidhiidhinaya sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa waa qofka oo ku tabarruca xaq loo tiiriyey geerida wixii ka dambeeya oo wuxuu leeyahay markaan into qofkaa waxa iyo waxaa siiya hebelow waxaan kuu dardaarmay waxaa iyo waxaa waxaa kaloo la mid ah iyana maradulmowt xanuunkaa maradkaa makhuuf ee maradulmowtka intuu qofku ku jiro wixii markaa tabarucee munajase u bixiyaana ayana waxay la mid noqotaa uun wasiyadaasumay la mid noqotaa haddii uu isagoo caadiya oo aan xanuunsanaynin uu shay bixiyo inta badan way dhacdaa oo dabeedna shaygii uu bixiyey iska sii haystu idhahda markaan dhinto ha dhowta ha la siiya qofkaa iyaduna wasiya unbay noqonaysaa oo uludka unbaa loo eegayaa mar hadduu qofku waxaan u bixiyey bacda almowt ku xidhay wasiya iyo dardaaran unbay noqonaysaa dabeedna waxaa loo gaadhato ulud inay noqonayso in kale ilaahay baa ku sheegay min bacdi wasiyati yusii biha awdayn in dhaxalku uu noqonayo intii la fuliyey min bacdi tanfiidi wasiyati yunsii biha wasiyo uu dardaarmi intii la fuliye kadib ama dayn lagu lahaa intii la bixiye kadib waxaa kaloo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam yidhi maa xaqu imri'in muslimin qof muslima xaqii ma aha oole shay uu dardaarmo yacni wax dardaaran geli kariya leh inuu baryo laba habeen ama saddex ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cindah waa inay noqotaa dardaarankiisu mid qoran oo madaxiisa taalla hadduu wax uu dardaarmo uu leeyahay waa inaanu dhimanin oonu laba habeen ama saddex baryin iyadoo wasiyadiisiiyo dardaarankiisuu qoran yahay mooyaane arkaan bay leedahayoo waa muusin oo waa kii dardaarmayey muusaa lahu kii loo dardaaray muusaa bihi shaygii la dardaarmayey iyo siiqa tasixu waa ansaxdaa bilmajhuuli shay majhuula bay ku ansaxdaa wاlmacduumi iyo waxaan la haynin wajihati lijihatin watasixu lijihatin jihana way ansaxa tuusafu bilcumuumi cumuum lagu sifayn oo laysat biiثmin aan dembi ahayn ow ama limawjuudin mawjuud ayaa la mid jira oo ahlin lilmilk ahal waa inuu wax mulkiya cinda mowtihi markuu dhimanaya agteeda kaman qatala waaba kii dilay oo kale wainnamaa tasixu lilwaarifi wayu ansixi in ajaaza hadday banneeyaan baaqii wurafin kuwii dhexlaya inta soo hadhay liman ama limaa kii dhexlaysay dufina la aasay waxa uu leeyahay sheekhu wasiyadu waxay ku ansaxdaa shay majhuulah oo laga jaahil yahay oo aan la cayimin waxaan dardaarmay neef ka mida xoolahayga neef geeloo geelaya ka mid a ninkaa u dardaarmay inuu yidhaahdaa way ansaxaysaa dee marka uu geeriyoodo ha dhowta uu yimaado waxa cayimaya oo cayimaaddiisa iyo neef buu yidhi neef soo saaraya waa riskii dhaxalka lahaa ila isagaa laga doonaya wasiyadii inu fuliye waalmacduum shay macduum ahoo aan la haynin iyadana in la dardaarmo waa ku ansaxaysaayo yacnii neefkaasi waa wax dhal wanaagsane neefkaa geelu wuxuu dhali doono ayaan u dardaarmay qofkaa ama dhirtaasi midhaha ay bixin doonto ayaan u dardaarmay waa mid bannaan lijiha jihana way ansaxaysaa inuu u dardaarmo jiho lagu sifayn cumuum oo jiha caamo ah ama qurba ha ahaato sida markaa masaajid iyo fuqarada oo kale ama khayra qurba ha ahaato sida dadka akhniyadaah oo kale ha yidhaahdo laysat biism waxa shardiga un mar haddii jiha caama loo dardaarmayo inaanay macsiyo ahayn oo masala hadduu yidhaha kiniisada ha lagu camireeyo meelo markaa xumaanta iyo fuxshiga lagu sameeye ha lagu sameeye hadduu yidhaahdo maya ma ansaxayso ama yacni jihana waa u ansaxaysaa waxaa kale u ansaxaysaa mawjuud wax wax jira cinda alwasiya oo mucayana oo ahlin lilmilk cinda mowtihi muusigu kan dardaarmayaa marka uu dhimanayo mid jira oo ahlu ah inuu wax mulkiyo kana wuu u dardaarmi karaa oo kaman qatal kii dilay oo kaleba weeye oo sideebuu ka dilay ugu dardaarmi karaa waxay dhahay masalan qof baa nabar u geystay wuxuu u dardaarmay dabeedna in wax la siiyo dabeedna jaraaxadiibuu u dhintay markaa waa qaatilkiisi buu dardaarmay baa markaa la odhanaya amaa dee insaanu markii hore u sii dardaarmay ayaaba lagu sabaybay oo dilay markaa iyadu sidii dhaxalka oo kale noqon maysa bay yidhaahdeen ee waa tan wasiyadu way ka baxsan tahay waxa kaloo wasiyo iyo dardaaran ay u ansaxdaa kii waaridka ahaa ee dhaxalka lahaa ayay u ansaxdaa laakiin waa goorma waa haddii ay u banneeyaan warasada qofkan dhintay dhexlaysay hadday banneeyaan oy oggolaadaan ayay soconaysaa dardaarankaasi oo masalan dee inan ka mida hablihiisa ama inan ka mida inamadiisa ama islaan ka mida xaasaskiisa ayuu ihi aqalka ha la siiyo waxaa la siiyo waxaasaan u dardaarmay buuhi waxaa loo weydiinayaa uun inay ogol yihiin dadka intooda kale ee dhaxalka lihi iyo inaanay oggolayn hadday oggolaadaan oo yidhahdaan waanu oggol lahay way u soconaysaa halkaasaa laga saaraya dhaxalkii lagu dari maayo hadday diidaanna dhaxalkaa lagu soo celinaya qofkii dhaxalun buu leeyahy alaa ina laha qad acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwarit baa nebigu yihi hooyay qof waloo xaq laba ilaahay xaqiisii waa siiyey falaa wasiyata liwarit markaa shaaficiyada iyadu riwaayar bay soo qaateen ilaa an yujiiza alwarasa riwaayo caynkaasoo inay banneeyaan warasadu mooyaane ayay ayagu markaa soo deliishadaan laba shay ayaa ku xidhan ijaasat lwarasa oo horta waxaynu nidhi wainamaa tasixu lilwaarifi in ajaaza baaqii wurahin haddii ay banneeyaan warasada intooda kale haddii ay banneeyaan ayay u ansaxaysaa markaa waaris baynu nidhi ajnebigii baa ku baxaya ajnebiga qofka ka aheen isagu dhaxalka lahayn walow qaraabadaba ha ka mid ahaadee wasiyadiisa fulinteedu uma baahana in dadkan loo weydiiyo mar baa loo weydiiya markaasina waxa weeye marka ay saddex meeloodoo meel ka badato hantida loo ogol yahay inuu dardaarmo qofku waxa weeye saddex meeloodoo meel masalan saddex kun oo dollar buu ka dhintay kun inuu dardaarmo waa loo ogol yahay laakiin kun iyo shan boqol looma ogolaa haddii ay dhacdu kun iyo shan boqol dardaarmo baaqi lwara warasada jamiiculwarasa ayaa la weydiinayaa oo la odhanayaa kun iyo shantaasuu dardaarmay qofkii aad dhexlayseeni waxaanu xaq u lahaa kunu shantaa miyaa ogushin mise ma oguli hadday dhahaan waanu ogollahay waa soconaysaa dhaxalkii waa laga jaraya hadday diidaan kunkun baa la siina inta kale waa laga soo jaraya markaa labadaa jeer ayaa ijaasatulwarasa loo baahan yahay marka waaris loo dardaarmo iyo marka liajnabiyin loo dardaarmo maa fowqa ulu wax ka sarreeya saddex meeloodoo meel tasixu wasiyadii waxay ku ansaxdaa bilmajhuuli wax laga jaahiliyey walmacduumi iyo waxaan la haynin lijihatin wa tasixu lijihatin jihana way u ansaxdaa tuusafu bilcumuumi lagu sifayn caamnimo taasoo laysat biismin aan dembi ahayn ow ama limawjuudin bay u ansixi mid jooga ahlin lilmilki oo inuu wax milkiye ahal u ah cinda mowtihi marka uu geeriyooday kaman qatala waaba kii dilay oo kale wa innamaa tasixu lilwaarifi kii dhaxal kalaa waa u ansixi in ajaaza hadday banneeyaan baaqii wurahin kuwii dhexlayey intooda kale limaa dufina limaa liladii kii dufina la'aasay kuwii dhexlayay liman iyo limaa bay nusakha qaranaya qaarna limaa bay odhanaya waa liladii dufina kii la'aasay liman haddii la idhahna waa qofkii dufina la'aasay yacni dadkii dhexlayay ee weliba mutlaqu tasarufka ahaa baabulwisaayati wisaayadii ayuu u baab yahay tan wisaaya la yidhaahdaa tii horena waxay ahayd wasiya waxa u farqiya wasiya waxay ahayd waa qof hanti iyo xoolo loo dardaarmayo lahaa qofkaa waxaa in la siiyaa baan u dardaarmay tanna waa wisaayo oo waa hawl qofkii baa wuxuu u dardaarmayaa qof kale inuu wixii dayma lagu lahaa ka bixiyo wixii isagu lahaa u soo ururiyo hadduu dad waalan iyo carruur iyo ka tegey inuu hantidoodiiyo wuxuu uga tegey u maamulo wisaaya markaa la yidhahdaa tan taa horena wasiya ayay ahay waa ihbaatu tasarufin mudaafin limaa bacda almowt waa tasaruf iyo takrifal sugiddeed loo tiiriyey geerida wixii ka dis war hebelow haddaan dhinto adaa waxaygii ka mas-uula adigaa hantidaydii ka mas-uula adaa ubadkayga ka mas-uula markaa wasi iyo muusi iyo muusaafiihi ayay noqonayaan ama muusi kii kaa markaa arrinkaa soo jeedinayey iyo kii markaa udarmeeyey iyo wixii markaas tasarufkii maaliga ahaa ee loo xil saarayey wuxuu yihi sheekhu sunna waxaa loo sunneeya litanfiidi lwasaayaa dardaarayaalka fulintooda wafaa duyuunihi iyo danyaalkiisa oofinteeda isaau xurin kullifa inuu dardaarmo qof xorahoo mukallafi ayaa loo sunneeya ise inuu ku sameeyo wa min waliyin welina waa la sunneeyaa inuu dardaarmo yacnii isaagaa sameeyo iyo wa wasiyin wasi udina fiihi loo idmay cala طifli kii yaraa waman tajannana iyo kii waashay ilaa mukallafin mukallaf inay markaa iiso u sameeyaan ayaa la sunneeyey yakuunu noqon cadlan caadi noqon wa ummuladfaali carruurta hooyadood baana bi haada awlaa kaa ku awlaysan wuxuu leeyahay sheekho waxaa la sunneeyaa inuu qofkii xorka ahaa ee mukallafka ee baaliqa ee caaqilka ahaa iisaa sameeyo oo uu mas-uuliyad u saaro cid si loo fuliyo wasaayaadkiisii iyo dardaarannadiisii si daymankiisii iyo wixii markaas cidi kulaha iduu fuliyo wadaayiic markaas iyo cawaari iyo maqsuub iyo wax alyaala wixii ka maqnaa ugu kala debelo ayaa sunno ah haddii uu taa samayn waayana xaakimka ayaa cid u samaynaya arrintaa fulisaa isaaga waxa kale oo la sunneeya inuu sameeyo weliga weliga sharciga ah ee isaagaa lihina waa aabbaha iyo aabbaha biyo awowgaa iyo wasi loo idmay mid markii horeba isagu loo sii idmay macnaha ciddan isaaga samaynaysa ee mas-uuliyaddan cidda saaraysaa waa inay noqotaa cid wilaaye mubtada min asharci haysataa oo waa maxay waa aabbaha iyo awowga cid wilaaya min asharci ka haysataa waa awow iyo aabbo iyagu ilaahay baa saaray marka horeba aabbuhu isagaa ubadkiisa ka mas-uula awowgu markuu inankiisu dhinto ubadkii isagaa ka mas-uula walaa xaakim walaa meel loo soo marnaya ma jiro hadduu mas-uuliyaddaa ka soo baxayo waxa kale oo isaguna isaa samayn karaa wasi mid loo dardaarmay markii horeba isaga oo xilkan la saaray oo welibana loo sii fasaxay isagu cid kale inuu sii saari karo adaa ka mas-uula baa lahi weliba waxa kalood fasax u tahay haddii aadama keli weydo ama aduguba aada naftaada u baqato inaad qof kaloo mas-uula usii samayso markaa udina wa wasiyin udina fiih markaa weliga rasmiga ah ee maal iyo wax walba gacanta ku qabanaya waa aabbaha iyo awowga kaa wasiga ah ee qofkii markuu sii dhimanayey uu sii xil saaray haddii intaaba aan la haynina ka mansuubka ah ee xaakimka iyo qaadigu soo magacaabo waa saddexdaa marka isaagii waxaa la sunneeyaa min waliyin wa wasiyin udina fiihi udina low fiihi loo idmay inuu isaguna cid sii wakaasho ciddan haddaba isaaga loo samaynayo ee xilkan qofka loo saaray waa calaa tifli waman tajanana waa carruurtii iyo ciddii waalatay dadka waalan laakiin hadduu carruurtii qaangaarkaa u lahaa cid ayada loo xil saaraya ma jirto waayo ayagaa mas-uula is-mas-uul iska ah ee cidda u baahan in cid loo sameeya waa carruurtii yaryarayd iyo dadkii waallaa ciddan haddaba wasiga noqonaysaa waa inuu yahay qof waxaan loo xil saaraya ka soo bixi karaya waa inuu mukalaf yahay baaliq caaqile waa inuu yahay hadduu waalan yahay ama sabi yahay isagii baa mas-uul laga noqonaya cid mas-uuliyad looma saari karo waa inuu caadilaya hadduu faasiq yahay waxa yaree looga tegayba kaga cunaya ama kaga qayilayaba hadduu yahayna wax xil la saari maayo tiisaa in laga xajiriyo o laga xidhaay ahay markaa cid kale waxba loo sii saari maayo wa ummulatfaali bi haada awlaa ummulatfaali bi haada awlaa hooyada carruurta dhashay ayaana kaa mudanoo cid kale ayada ayaa ka mudan oo dukuuriyaddu shardi uma aha sharciyanna marka weli la doonayo horta xadaanada ubadka hooyada ayaa leh oo cid ka qaadi karta ama haddii la kala tago ama haddii laga dhinto xadaanada ayadaa liya haynta wilaayatulmaalna hadduu aabbuhu geeriyoodo awowgaa leh hadduu wasi sameeyo o ciduu sii dardaarmayna kaasaa leh haddaan intaa la haynin qowlka imanaya waxa weeye inay hooyadu ay tawallinayso markaa qowl baa jira fii madhab shaaficiyi hooyadaa ku soo xigaysa iyo maye hooyadu wilaayatulmaal yeelan mayse waxa yeelanaya xaakimka laakiin fii waqtina alxaadir marka la eego mar haddaan awowna la haynin wasina la haynin dee hooyadaa sidata ee xarka ka biinaysa ee masruufanaysa ee wadata ayuunbaa la siiy waxaad arkaysaa adeer ama walaal ku haysta hooyo ubadkeedii ole maalkeeda annaga haynaynaa haddaba waxaa laga yaabaa kuwiisii inuu hayn kari waayey oo aanu ka warhaynin oon maalin masruufkooda ka warhaynin oo maalin wa halkay ku noolyihiin iyo halkay hoydaan midnaba aanu ka warhaynin haddana maalkii uu soo ordayy u le maalkooda annaga haynaynaa iyo gabadhani nin kaley guursatay iyo meel kaley qabatay iyo sidanay noqotay markaa cid uga mudan oo uga dhowi hooyada ma jirto sunna waxaa la suneeyey litanfiidi alwasaaya dardaariyaalka fulintooda wafaa'i duyuunihi iyo deymankiisa oofinteeda iisaau xurin kullifa inuu iisasar iyo dardaaran sameeyo yacnii qofkii xorta ahaa ee mukallafka ahaa wa min waliyin wawasiyin baana samayn welina wuu samayn iisayii iyo wawasiyin mid marka horeba isagu wasi ahaayo oo lagaga sii tegey oo udiina lahu fiih loo idnay laakiin isaguna inuu cid kale usii xilsaari karo calaa ifli ilmihii yarabaa wasaa'idii loo samaynaya waman tajanana iyo kii waashay ciddan wasiga noqonaysaana waa ilaa mukallafin qof baaliqahoo caaqila oo yakuun noqon cadlan caadil noqon wa ummul adfaali carruurta hooyadood baana bihaadaaka awlaa ku awlaysan oo mudan